aad moodaysay ilaa xalay ilaa saaka ina loo soo wacayay oo ku saabsan shirkan ka dhacaya meesha la yidhaahdo istanbul oo su-aalo fara badan layska weydiinayo ay ka mid tahay puntland ma ka maqan tahay puntland ma joogtaa mawqifkeedu muxuu yahay horta marka ugu horraysa waxaan qabaa anigu shirkaasi faa'iidada uu keenayo iyo muranka iyo isqabqabsiga uu keenayo waxaa badan doonaan anigu qabaa muranka iyo isqabqabsiga uu keenayo iyo kala fogaanshaha uu ummadda soomaaliyeed runta ku keeni doono waxaan leeyahay reer puntland saddex wasiir baa meeshaa ka tegey waa wasiirka qorshaynta iyo xidhiirka caalamiga wasiir ku-xigeynta wasiir ku-xigeenka qorshaynta iyo xidhiirka caalamiga iyo wasiirka shaqadiiyo shaqaalaha iyo sbortska waxaad garan kartaan meeshaa madaxweynihii ma tegin madaxweyne ku-xigeenna ma tegin cid kaloo naga tagtayna runtii ma aanan jirin waxaa lagu hayay shirkaa isaga ah wax ummadda soomaaliyeed dan u ah baa lagu hayay wixii aan u aragnay inaanay annaga dan noo ahayn kamana aanan qayb gelin go-aanka ka soo baxaana nama uu qoseeyo haba yaraatee waxaanuu tagnay dhaqaalaha ama new dealka higsiga cusub baa lagaga hadlayay runtii ajendayaashii ugu horraysay ee loo soo dirayna kuma aanay jirin in laga hadlayo xitaa doorashooyinka in lagaga wada hadlayo iyo arrintan muranka faraha badan dhalisee kuma aanay jirin laakiin waxaad moodaa in hadda lagu soo qaadaya sida wararku ay sheegayaan dhinaca siyaasadda haddaan qeexo cid nooga qayb gashay iyo cid go-aan noo geyn karto ama noo soo qaadi kartaa meeshaa ma jirto hase ahaatee ummadda soomaaliyeed xoolaha la siinayo ama dhaqaalaha la siinayo de magaca soomaaliyeed baa lagu bixiyey qaybtayadaanu leena wasiiradaasaa noo tegey wasiiradaasaa ka qayb gelaya shirka waxay noo soo qaadayaan haddii aan wax ka helana awalba wax badan kamaanu heli jirin hadday wax noo keenaanna waa arkaynaa haddii wax la keeni waayana waa arkaynaa laakiin dhinaca siyaasadda puntland shirka isaga ah waa ka maqan tahay waad ogeyd oo ummadda soomaaliya oo dhan way ogeyd kismaayay ogeyd muqdishoy ogeyd garoowe oo aada ogeydeen waftidii ugu dambaysay hadda timi culayska ay lahaayeen intabana dawladda puntland isku mawqif ayay ka ahayd mawqifkeeduna wuxuu ahaa waxaan la wadaa ummadda soomaaliyeed danu ma aha puntlandna danu ma aha mawqifka iyaguna bartii iskama bedelin waxay la tahay internedada iyo barahan dhallinyaradu ku sheekaysato dee qofna wuxuu qorayo annagu gacanta ka qaban mayno qofna wuxuu ku hadlayo afka ka ka qaban mayno qof waliba oo xor wuu ku hadli karaa laakiin waxaan hoosta ka xariiqaynaa mawqifkayagu inaanu marna isbedelin waa sidii ummadda reer puntland guud ahaan meel kastoy joogto kuwa dibadda iyo kuwa gudahana wax isbedelay ma jiraan waxaad ka waraysaan madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas inuu joogo maraykanka anna waa kan alxamdulilah waxaan joogaa magaalada xeebta ah ee boosaaso halkaa aan ka daawanayaa baddii iyo mawjadaheedii reer siida waa idin salaamay mawqifkaygana waa kaa waa mahadsantihin babay